bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo koob iyo toddobaatanaad ee kitaabka alraxiiq lmakhtuum weli waxaan ku jirnaa qoraaladii rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo uu qoray boqoradii adduunka iyo amiiradoodii sulxulxudaybiya ama heshiiskii xudaybiya oo dagaalkii dheeraa ee dabada dheeraa ee lagu baaba-ay ee dhibaatada weyn horseeday dhex dhigay ka dhex aloosay muslimiinta iyo mushrikiintii quraysh sulxu xudaybiya marka ilaahay allah subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay fatx inaa laka innaa fataxnaa laka fatxan mubiina isaga alla leeyahay fatxi buu ahaa maxaa jira diintii islaamka ayaa guuleysatay dacwadii islaamka ayaa meel walba gaadhay caqabaadkii iyo wixii ay quraysho hordhigi jirtay oo dhan ayaa ka wareegay carabta kale waxay lahayd bal labadan qolo ee qurayshta nixsaysa aan fiirino qoladii adkaata marka qoraaladii uu rasuulku sameeyey ayaan ka hadlaynay kii ugu dambeeyey ayaan ka hadlaynaa oo ah alkitaabu ilaa meliki cumaan dalaal waxaa jira marka qadiim ah baxrayn baa ka mid a qadar hadda maynaan maqlin qadar ma jiri jirin iyo iyo iyo sacuudiga iyo sacuudigu hadda waa dhulweynahan oo jaziira alcarabiya la dhihi jiray sacuudi kun sagaal boqol iyo afar iyo tobankii ayay boqortooyadana samaysantay oo magacaasi uu yimid laakiin dee dhulkaas weyn oo wuxuu ahaa makiya madiina ay ku yaaliinoo weligeedba taariikhda lahaa imaaraadkan iyo waxaanoo idil ma jirin laakiin dalalka hadda muuqday yaman yaman iyo ciraaq iyo cumaan iyo baxrayn jasiiradda carabti agagaarkeeda waxa ku yaalla intaasay ahayn alkitaabu qoraal ilaa meliki cumaan cumaan boqorkeeda hadda saldanayba isku magacaabaan wa kataba wuu qoray annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam kitaaban qoraal iyo ilaa meliki cumaan cumaan boqorkeedii marka magac wuxuu leeyahay aan carab ahayn malaha farisiyiin bay ahaayeen oo la dhihi jiray jayfara jayfara wa akhiihi cabdi la dhihi jiray ibnay aljulandi wanashu labada nin magacyadaasay ahaayeen bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin buu ka yimid qoraalkani rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama ilaa jayfara wa cabdi ibni julandi salaamun calaa man itabaca alhuda amaa bacdu fa innii anugu adcuukumaa waxaan idinku yeedhayaa bidacaayati alislaami islaamka dacwadiisa oo yaan idinku yeedhayaa aslama islaama niman yahow taslama aada badbaadeene fa innii anigu rasuulullaahi rasuulkii ilaahay baan ahay ku alla usoo diray baan ahay alle ilannaasi dadka kaafan dhammaantood carab iyo cajam iyo cid walba liundira si aan ugu digo man qofkii kaana ahaaday xayan mid nool oo iimaan leh iimaanka noloshu waa iimaankee marka qofkii noolaanaya si loogu dego loogu digo oo u islaamo iyo wayuxiq alxaq wayuxiqa alqowlu xukunku si ugu dhaco cala alkaafiriina gaaladana xukunku ugu dhaco ina saas naarta ku galaan uguna waaraan fa innii anigu may wuxuu ihi fa innakumaa labadiinaasi dhab ahaantii in aqrartumaa haddii aad qirataan ood ogolaataan bil islaami islaamka haddaad qirtaan ood ogolaataan wallaytukumaa madaxnimadiinnii laydinka taaban maayo madaxweynihiini waa laydin dayn waa laydin dhiibi marka feeri watarka ugu daran meesha qofka laga soo galo yuu rasuulku u sheegayay maxaa jira rasuulku xukunna ma rabo adduunye ma rabo waxba kama rabo dadku inay muslimaan besuu rabaa marka wuxuu gacan ku siinayaa oo ku taageerayaa wax allaala wixii qofkan ku dhalinaya inuu islaamo wuxuu ka fogeynayaa wax kasta oo laga yaaba inuu ku diro islaamka wa in abaytumaa haddii aad iska diidaanna an taquraa bilislaam islaamka inaad qirtaan haddaad diidaanna fa ina mulkakumaa boqortooyadiinaasi zaa'ilun kii tirtirmaya oo baaba-aya weeye wa khayli aniga fardahayga fardaha islaamka taxullu aw taxillu waxay soo fadhiisan doontaa oy soo caga dhigan doontaa bisaaxatikumaa gurigiina hortiisa saaxada waxaa la yidhaha guriga hortiisa ama xerabilaashta gurigaaga hortiisa ayay fardahaygu iman doontaa wa tadharu waxa adkaan doontaa oo ka sara mari doontaa nubuwatii nabinimadeeda calaa mulkikumaa boqorkiina boqortinimadiina warqadaasuu u qoray wakhtaara wuxuu u doortay rasuulku lixamli hada alkitaabi qoraalkan qaaditaankiisa camr bn alcaas marka waa waqti dambe waqti dambe waay waxaa la dhihi karaa waa qoraalkii ugu dambeeyey maxaa jira camr alcaas wuxuu soo islaamay waqti dambe oo sanadkan toddobaad ee hijrada ayuu soo islaamay ninka loo dhiibay camrin caasna waa daahiyat lcarab baa la yidhaahdaa wuxuu ka mid ahaa makhluuqaadka ilaahay dadka ugu caqliga badan ayuu ku jiray uguna fasiixsan ee ugu aftahansan marka saaxibulmuhimaat buu ahaa quraysh waa kay u dirtay in uu najaashi ay u dirtay si uu muslimiinta u hijrootay xaggaa u soo celiyo iyo wuxuu kolba dooduhu la mareeyay waa inagii soo aragnay camr baa ka sheekeynaya arrintan qaala camr wuxuu yidhi fa kharajtu waan baxay xataa xataa intahaytu ilaa cumaan ilaa aan cumaan ka tago falamaa markii qadamtuha aan gaadhay camidtu waxaan horta u kacay buu ihi ilaa cabdin fiiri caqligiisa iyo nin waxau ahaa nin halis ah radia allahu tacaala canhu labada nin way kala waayene ee way kala weynaayeen labada nin ee walaalaha ah marka ka weyn baa yaa boqorka ah ka kalena wuu la lahaa marka jayfarka uma tegina cabdiga ayuu rabaa inuu inuu marka hore kasbado macluumaadkaana adawuu raadsaday uun markaa hore muusan haynine si uu hawshiisan iyo muhimadan loo xilsaaray u fuliyo iyuu macluumaad raadsaday wa kaana wuxuu ahaa cabdiga oo ka yaryahay axlama arajulayni labada nin ee walaalaha ka dulqaadka badan buu ahaa wa ashaluhumaa khuluqan ka ka dabeecad macaanna wuu ahaa fa qultu waxaan ku idhi buu yihi intaan u tegay cabdi oo ka yara innii anugu rasuulu rasuulillaahi baan ahay rasuulkii ilaahay ninkuu soo diray baan ahay ilayka adiga yuu rasuulka iikiin soo diray iyo wa ilaa akhiika adiga walaalka walaalkaa kaa weyn faqaala wuxuu ihi akhii walaalkaybaa almuqadamu calaya aniga iga horeeya bisinni xagga da-da kow dheh iyo walmulki xagga boqortinimada labadaba isagaa iga horeeya marka anigu go-aan ma ku siinayo laakiin wa ana anigu awsiluka ilayhi anaa isaga kuu geynaya oo ku gaadhsiinaya xataa yaqra'a suu u aqriyo kitaabaka qoraalkan aad waddo suu isagu u aqriyo aniga ma sii furan karo laakiin waxaan ka shaqaynayaa siaan kuugu geyn lahaa iyada aman howl sahlan ahayn wuu sii warsaday marka warqadda iyo qoraalka aad wadda anaa u geynaya walaalkii oo ku gaadhsiinaye laakiin iyagu sheeg buu yihi muxuu muxuu hayaa ninkaasi uma qaala wuxuu uhi wamaa tadcuu ilayhi maxaa dadka ugu yeedhaysaa adiga iyo iyo ninka kusoo diray qultu waxaan idhi adcuu waxaan dadka ugu yeedhayaa asagaa hadda daacigii ah mogtahay rasuulu rasuulilaahi weeye marka risaalada isagaa gudbinaya adcuu waxaan u yeedhayaa buuhi ilallaahi alla ayaan dadka ugu yeedhayaa waxdahu isagoo keli ah keligii aho laa shariika lahu cid ilaahnimadaas iyo cibaadadaas la wadaagta aysan jirin wa takhlaca inaad iska siibto sida shaatiga iyo dharka la ysaga bixiyo ood iska siibto maa wixii cubida la caabuday oo min duunihi ilaahay ka sokeeyo oon ilaahay ahayn wa tashhada inaad qirto anna muxamedan muxamedna cabduhu addoonkiisii inuu yahay wa rasuulu rasuulkiisiina inuu yahay qaal wuxuu uhi yaa camr camrow waad niman is yaqaana innaka adigu ibnu sayidi qowmika adiga qoladayna adiga qoladaada odaygeeda odaygoodii ayaa ku dhalay fa kayfa sanaca abuuka abbaham muxuu sameeyey abbaham u yeelay abbaham muxuu yeelay muxuu sameeyey ma raacay waxaa jira fa ina lanaa annaga waxaa noo sugnaatay fiihi aabbaha qudwatun ku dayasho isagaan ku dayanayna ku dayanaynaay qultu waxaan idhi maanta aabbahay wuu dhintay walam yu'min bimuxamedin isagoo aan muxamed rumaynin sala allahu calayhi wasalam wawadadtu waxaan aada iyo aada u jeclaan lahaa annahu isagu kaana aslama kii islaamay inuu ahaan inuu yahay yaan jeclaan lahaa buuli saasaan rabay oo wasadaqa bihi rasuulka rumeeye waqad kuntu waxaan ahaa aniga naftaydu ana anigu waxaan ahaa calaa mithli ra'yihi aabbahay ra'yigiisa oo kale ayaan aniguba qabay buuli xataa hadaani allaahu lilislaam ilaahay intii ilaahay uu haddana islaamka iga soo hanuuniyo anigu qodhaydu saasaan ahaa qaala wuxuu yidhi ninkii cali ahaa fa mataa tabictahu goormaad raacday qultu waxaan idhi yidhi qariiban mar mar dhow uun fa sa'alanii wuxuu i weydiiyey ayna xaggee buu kaana ahaaday islaamuka markaad islaamaysa xaggeed joogtay qultu waxaan idhi yidhi cinda najaashi najaashi agtiisa marka waxay u eg tahay camr ibnu caas sabab kastaba ha ahaatee markuu najaashi islaamayey inuu wafdigaas joogay ama uu la socday maxaan ku idhaahdaa ninkii loo diray meesha ama si kastaba haatee inuu xagga tegay isna camr camr ibnu umayat domri inuu la socday wa ahbara wuxuu u sheegay haddana wa ahbartu waxaan u sheegay buu yihi camri baa sheekada watee radia allahu tacaala canhu ana najaashi najaashi qad aslama inuu islaamayna waan u sheegay qaala wuxuu yihi wa kayfa sanaca qowmuhu wa kayfa sideebay sanaca ku sameeyeen qowmuhu najaashi dowladdiisii iyo dadkiisii bimulkii boqortooyadeedii boqortooyadiisii miyay ka qaadeen faqultu waxaan idhi aqaruuhu boqortinimadiisii waa loo daayay isagoo islaamay watabacuuhu wayna raaceen qaala wuxuu yihi wal asaaqifatu wadaadadii waruhbaanu iyo kuw cibaad cibaadaha cibaadada u go-ay maxay yeeleen tabacuuhu way raaceen baan idhi qultu waxaan idhi buu idhi may raaceen buu ihi isagaa saa i weydiiyey qaala wuxuu yihi wal asaaqifatu wadaadadii waruhbaanu iyo ruhbaantii waa un qeybo ka mid a wadaadada masiixiyadda marka la yidhaah kaniisadda waxa la yidhaahdo kaniisadda inagu waxaynu u naqaanaa guriga ay yidhaahdaan waan ku cibaadaysanaa gurigaasayna inagu kaniisad nidhaa ma aha kaas kaniisadu maaha inkastuu yahay laakiin waxaa laga wadaa oo kaniisad waxaa loola jeedaa ee diinta masiixiyada waa maamulka diinta maamulka diinta uu boobka ugu sareeyo boobkan kalayidhaah baa ugu sareeya alxabr lacdam baa af carabiga lagu yidhaah waxaa ku xiga niman la yidhahdo cardinals baa ku xiga waxaa ku xiga kuwa la yidhaahdo bishops la yidhaahdo archbishops baa kusii xiga waxaa dhexda ku jira oo intaa oo dhan ka wada awood badan oo boobka uun kardinaalada way doortaane niman la yidhaahdo vescobo la yidhaahdo marka waxaas qaybahaas tirada badan bay leeyihiin kuwo waxaa jira la yidhaahdo presbyterian oo shuyuukh baa la yidhaha magaceeda ashuyuukh presbyterian america waad ku arkaysaa cusbitaalada iyo hay-ado iyo dhan bay leeyihiin waa qeyb presbyterianka marka maxay yeeleen buu yihi marka asaaqifadii iyo nimankii rubaanta ahaa maxay yeeleen tabicuuhu ma raaceen qultu waxaan ihi nacam way raaceen qaala wuxuu yidhi cali undur ka fiirso yaa camro camarow maa taquulu waxaan aada leedahay inoo ka fiirso waxaa jira wuxuu yidhi innahu shani ama sheekadu waxay tahay laysa muusan ahaanin min khaslatin arrin oo fii rajulin nin ku laga helo arrin nin raga laga helo oo afdaxa ka ceeb badan lahu isaga min alkadibi been uga ceeb badan ma jiro dadku ceebo badan bay yeelan karaan laakiin ceebta ugu xunu qof yeelan karaayo waa inuu beenaale yahay uu been sheegee waxanaad leedahay ka fiirso qultu waxaan ku idhi maa kadib maa kadabtu been ma kuu sheegin wamaa nastaxilluhu beentana maba banaysana fii diinina annaga diintiyada been lagumaba sheegaba waa isaga nabiga la weydiiya la yidhaa yakuunu lmu'minu kadaaban mus- mu'minku beenaala miyuu noqon karaa uu yidhi laa maya yacni been ba- beenaale waxaa la rabaa ninka hadalkiisa been ay u badan tahay marka nin mar kasta been sheegayaay mu'min kaamila ma ah uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi ninkii cali ahaa maa araa aniga ilama aha buu yidhi hiraqle ninka la yidhaahdo boqorkii weynaa ee reer rooma oo kor ka wada xukumay calima inuu ogaaday biislaami najaashi najaashi inuu islaamay inuu ogaaday aniga ilama aha buu yidhi qultu waxaan ku yidhi balbala wuu ogaaday shakiyuu kaa gelin qaala wuxuu yidhi fa biayi shayin maxaad calimta daalika arrintaa ku ogaatay arrin sahlan maahane qultu waxaan idhi haddaan ahay camr ibni caas radia allahu tacaala canhu kaana najaashi boqorkii oo najaashi wuxuu ahaa yakhriju kii bixiya oo siiya lahu hiraqle boqorweynaha roome ee qaysar kharjan canshuur ayaa la siin jiray falamaa markii aslama uu islaamay najaashi oo wasadaqa bimuxamedin muxamed uu rumeeyey sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi najaashi laa wallaahi baan ku dhaartee low sa'aluunii hadday warsadaan ay weydiistaan dirhaman hal dirham waaxidan oo keliga ah, ma acdaytu inaana siinaynin fa balaqa waxaa gaadhay hiraqli qowluhu ninka hadalkiisii baa gaadhay fa qaala la wuxuu ku yidhi annayaaq nin la dhihi jira oo akhuuhu hiraqlaha la dhashay nin boqorweynahan reer rooma la dhashay oo nayaaq la dhihi jiray yaa wuxuu ku yidhi walaalkii atadacu ma farahaad ka qaadaysaa cabdaka addoonkaaga fiiri boqorrada waaweyn ee imbaratuurada xataa boqorrada ka hooseeyay addoon bay dhahayeen addoon bay ka soo qaadeen atadacu ma dhaafaysaa oo ma farahaad ka qaadaysaa cabdaka addoonkaaga laa yukhriju laka inuusan kuu soo dirin uusan ku soo siinin laka adiga kharjan canshuurtii miyaad dhaafaysaa oo islamarkaana weyadiini uu diin ka dhigto bidiini hayrika cid adiga aan ahayn diintiisana uu diinan diin ka dhigto oo weyadiina uu u hoggaansamo bidiini hayrika cid adiga aan ahayn diintiisana uu diinan ka dhigto diintaasoo muxdathan cusub oo hadda un la keenay qaala hiraqle wuxuu ku yidhi aniho dhegayso rajulun nin waaye meesh- sheekada meesha taallaay waxa weeye ka caqli badnaaye ah rajulun nin oo raqiba jeclaaday fii diinin diin buu jeclaaday fakhtaarahu wuu doortay diintaas linafsihi naftiisu u doortay ma as- ma asnacu bihi maxaan ku samayn wallaahi baan ku dhaartay lowla dannu bimulkii bakhaylid aan ku bakhaylay boqortooye boqornimadayda haddaysan jiri lahayn la sanactu waxaan samayn lahaa kamaa sanaca sida uu yeelay boqornimadan xunta aan u cabsaday maahane waan raaci lahaa nabiga waan raaci lahaa waanan islaami lahaa ilan waa laga hor yimid isaga hadduu hataa nabigu u dayn lahaa nabigu kamaba qaadeene waxaa ku waxaa ku kacay dadkiisii baa ku kacay sida riwaayatulbukhaari ku soo aroortay markii jileec laga dareemay fasaaxuu sayxata alxumur baa la yidhi sida dameeraha ayay u qayliyeen markaasayna albaabka ka wada dareereen markaasuu u yeedhi war soo noqda waxaan idinka baan idin tijaabinaye balse aad ugu dhegantihiin diintiinna yaa- yaan tijaabinaya soo laabta ayuu walowla wallaahi baan ku dhaartay lowla dannu bimulki bakhaylnimo aan ku bakhaylayo iyo isku dhejin aan isku dhejinayo iyo dhabiiltan aan dhabiil- dhabiiltamayo bimulki boqortooy boqortooyadayda haddaysan jiri lahayn la sanactu waxaan samayn lahaa kamaa sanaca ninkaas najaashigii siduu sameeyey qaala cali wuxuu yidhi undur war ka fiirso maa taquulu waxaad leedahay yaa camru camrow qultu waxaan idhi wallaahi sadaqtuka run baan kuu sheegay qaala cabdi wuxuu yidhi fa akhbirnii waxaad ii sheegtaa maa muxuu yahay alladii arrintaasoo ya'muru bihi uu dadka amrayo oo wayanhaa canhu dadkana uu ka reebayo qultu waxaan idhi ya'muru wuxuu amraa rasuulka yagu ama rasuulku wuxuu amraa dadka dhan buu rasuul yahay biaacati illaahi in ilaahay amarkiisa la qaato caza wajalla wayanha wuxuu dadka ka reebaa can macsiyatihi alla amarkiisa in la khilaafo wayamur wuxuu dadka faraa bilbiri wax alla wixii un wanaaga fiiri wanaag dadku way wada yaqaaniin wanaag iyo samafal wa silati raxmi qaraabada in la xidhiidhiyo wayanha dadka wuxuu ka nahayaa can idulmi gardarrada waalcudwaani xadgudubka wa can izina zinada wa can ilkhamri khamre in la cabo wa can cibaadati alxajari dhagax in la caabudo dhagax in la caabudo waalwathani wathan in la caabudo waasaliibi iyo ee, maxaan ku idhaahdaa krista kristo in la caabudo wuxuun aan alla ahayn oo qorigii qoryihii wax laga sameeyey ah qaala cali wuxuu yihi maa axsana maxaa ka wanaag badan haadaa kaas alladii kaasoo yadcu ilayhi uu dadka ugu yeedhayo low kaana hadduu ahaan lahaa akhii walaalkay yutaabicunii calayhi mid igu raacaya hadduu ahaan lahaa walaalkay iga yeelayo la rakibnaa hadda ayaanu safri lahayn buu yihi hadda ayaan gaadiidkayaga shaka ayaan qaadan lahayn xidhxidhan lahayn heensaysan lahayn hadda ayaan gaadiidkayaga hees- heesaynsan lahayn xataa nu'mina bimuxamadin si muxamed aan u rumayno wanus- wanusadiqa bihi aan una rumayno walaakin hase hatee akhi walaalkay adannu bimulkihi adannu waa ku bakha- waa ku ku ku bakhaylid badan walaakina akhi walaalkay adannu bimulkihi boqortooyadiisa ku ku bakhaylid badan weeye min an yadacahu inuu iskaga tago oo wayasiira uu noqdo danaban dabo uu noqdo cid kale ili ay ka sarrayso fiiri kibirka qultu waxaan idhi innahu isagu in aslama haddii uu islaamo mallakahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam calaa qowmihi rasuulku ninkan boqor unbuu ka intuu maanta yahay unbuu xukumi bas intaan oo keliya wax isbedeli male marka waa sidaasun calaa qowmihi maxaanad samaynaysaan fa yaahudu sadaqa fa akhada maaha fa yaahudu sadaqata sadaqada ayuu wuxuu ka qaadayaa ama zakada min haniyihim nimankan tolkiina kiisa ho- hodan ah ee haniga ah fa yaruddaha wuxuu u celinayaa u qaybinaya calaa fuqaraa'ihim kuwa caydho- caydhooda ah bes qaala wuxuu yidhi ina hada la khuluqun xasan kaasina aleelehe waa dhaqan wanaagsan wama sadaqatu sadaqadsa maxay tahay waa nagu cusub tahay fa akhbartu waxaan u sheegay bimaa wixii farada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay uu ku farad yeelay oo oo fi sadaqaati zaka ah fil amwaali xoolaha xata intahitu ila alibili ilaa aan geela ka sheego qaala wuxuu ihi yaa camro camrow oo wa tu'khadu sadaqadan ha sheegaysa ma waxaa laga qaadayaa soomaalida oo kale u ahaa kani geel jacaylka min sawaa'imi mawaashina geelayaga iska foofa ee duurka iska daaqa allatii taa- taasoo tarcal shajara geela geed ka daaqda wa tarid ilmaaa biyahana iska cabta iyadu biyaha dhacda saasaan idhaha wa tarid ilmaaa biyaha dhacda aan la waraabinin qultu waxaan ihi nacamha faqaala wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartay maa araa ilama aha qowmi aniga qoladaydu fii bucdi diyaarihim fii bucdi daarihim ee meelaha fogfog degan wa kathrati cadadihim iyo tiradooda badan yuti- yutiicuuna lihaada inay taa yeelayaan geel bixiya inayna yeelin baan u malayn waa isagii laga sheegay nin soomaali ah inuu yidhi iyo in kale lama oge intay naartu intay ee, in- intaan subaxdaba neef qali lahaa naartu haysadato marka nimankaas wuxuu muujiyey meesha ay u nugul yihiin ayuu muujiyey boqortooyada iyo xoolaha qaala waxaa sheekada sii wata s- an camr ibnu caasi famakahtu waxaan ku sugnaa oon ku nagaa bibaabihi albaabkiisii ninkii weynaa ee boqorka ahaa albaabkiisa ayaan sii nago alxaarif ma waxa weeyaan waxaad tidhaahdaa waa jayfara jayfara ibnu ljulandi halkii baan ku nagaaday wahuwa isaga oo maya waxa weye wuxuu u noqonayaa caligii buu noqonayaa famakahtu waxaan joogay oon ku nagaaday buu ihi bibaabihi albaabkiisa yacni gurigiisa ayaaman maalmo wahuwa isagoo yasilu la xidhiidhaya ilaa akhiihi walaalkii oo fa yukhbirhu u sheegaya kulla khabari war kasta oo annaga na dhex maray isagu u geynayay uma markaa kadib innahu kii boqorka ahaa dacaani wuu ii yeedhay yowman maalin fa dakhaltu calayhi waan usoo galay fa akhada waxay dhab siiyeen acwaanuhu nimankii waardiyihiisa ahaa bidabci cududda ayay qabteen cududda barhtankeeda fa qaala boqorkii baa wuxuu ku yidhi dacuuhu soo dhaaf ninkan dacuuh daaya fa ursiltu waa la isii daayay fa dahabtu waan fadhiistay liajlisa si aan u fadhiisto waxaan isku dayay inaan fadhiisto fa abow way diideen an yadacuunii inay ii ogolaadaan an ajlisa inaan fadhiisto fa abow way diideen an yadacuunii inay idaayaan ama ii ogolaadaan ajlis inaan fadhiisto fa nadartu ilayhi isaga ayaan eegay fa qaala wuxuu yidhi takalam hadal bixaajatika dantaada ka hadal fadhi fadhiya iska daay fa dafactu ilayhi alkitaaba qoraalkii ayaan farta ka saaray makhtuuman isaga oo tiimbaraysan oon la furin fafada wuu furay khaatimahu tiimbarihiisii iyo shaabadiibuu furay wa qara'a wuu aqriyay xataa intaha ilaa uu ka gaadhay ilaa aakhirihi dhammaadkiisa uma haddana dafacahu wuxuu u dhiibay qoraalkii ilaa akhiihi walaalkii fa qara'ahu walaalkiina qoraalkiibuu aqriyay midla qiraa'atihi ka ka weyn ee boqorka ah aqrintiisii oo kale ilaa hase aatee anii anigu ra-aytu waxaan arkay akhaahu walaalkiisoo araqa minhu ka jilicsan wejigiisa ilan wejigaa wax dhan laga aqristaay qaala wuxuu yidhi alaa tukhbirnii can qurayshin bal quraysh nihow iiga waran alaa tukhbirnii way ogyihiin yani oo iska warqabaane alaa tukhbirnii bal iiga waran can qurayshin quraysh iiga waran kayfa sanacad maxay samaysay fa qultu waxaan idhi buu ihi tabicuuhu qoraysho way raacday ka waran siduu u jawaabay imaa raaqibun fi ddiini laba un bay u qaybseen buu yihi qoraysh waynay wada raaceen imaa raaqibun fi ddiini mid diin jacayl u raacay oo islaamay wa imaa maqhuurun bisayfi iyo mid looga adkaaday xoog looga adkaaday labadaasay noqdeen qaala wuxuu yidhi waman macahu yaa raacay oo kaloo la jira qultu waxaan idhi annaasu dadka oo dhanba adduunka jooga qad rawqibuu fil islaami islaamka ayay doorteen oy jeclaadeen wakhtaaruuhu wayna doorteen diin ahaan calaa hayrihi diimihii kale oo dhan isagay ka doorteen wa carafuu waxay dadkii ogaadeen bicuquulihim caqligooda waxay ku ogaadeen maca hadyillaahi iyaahum maca hadyillaahi alla hanuunintiisa iyaahum uu hanuuniyey na ay la jirto annahum iyagu kaanuu inay ahaan fii dalaalin baadi inay ku sugnaayeen famaa aclamu ma ogi buu yihi axadan cid oo baqiya hadhay oo hayraka adiga aan ahayn fii haadihi alxaraja kayntan xarajada waa kaynta waa tii markaan kasoo hadlaynay abujahal meeshii seefihii xagga iyo xagga ka ilaalinayay xaraja taasay ahayd waa kayn maaragtay aan lama galaan ah wa anta adiguna in lam taslim alyowma maanta haddii aadan islaamin in lam taslam alyowma maanta haddaadan islaamin wa tabictahu aadan raacin tada'uka axaqoorta iskaga kaataagaysa alkhaylu fardihii islaamka wa tubiidu waxay baabi'inaysaa ay cagta marin khadraa'aka alla wixii noloshiina cagaarkiina oo idil fa aslim islaam taslam aada badbaadide intaa waxaa ka sii daran wayastacmiluka rasuulku wuxuu caamil kaaga dhigi doonaa gubernatoore kaaga dhigi doonaa haddaad rabta boqor aada noqon doontaa calaa qowmika tolka walaa tadkhul calayka alkhaylu fardana kuuma imanayaan warijaalu ragna kuuma imanayo qaala ninkii wuxuu yihi dacnii yowmi maanta ii kaadi dacnii iga tag oo isug yowmi haadaa warjac ilaya hadan berri ii soo noqo fa rajactu ilaa akhiihi walaalkii baan ku noqday fa qaala wuxuu ihi yaa camru camarow inii anigu la arjuu waxaan rajo ka qabaa an yuslima inuu islaamo ninkani in lam yadanna bimulkihi hadduusan ku bakhaylin boqortooyadiisa xataa idaa kaana alqaddu berri markay ahaatay siday ballantu ahayd ataytu ilayhi waanu imid fa abaa wuxuu diiday an ya'dana lii inuu ii fasaxo in la isoo geliyaba waa la diiday fa akhbartu ilaa akhiihi walaalkii ayaan u sheegay arrintii oo war ninkii shalay ila ballamay iridiba waa layga xidhay fa akhbartu waan u sheegay annii anigu lam asil ilayhi inaanan u tegin oona gaadhin oo la ii diiday fa awsalanii ilayhi isaga ayaa yaa ii geeyey fa qaala wuxuu yidhi kii boqorkaabaa dhahaya innii anigu fakartu waan ka fikiray oo waan ka fikiray oo waan ruugay fii maa dacowtanii ilaahi waxaad igu yeedhay fa idaa jawaabtu waxay tahay ana anigu adcafu lcarabi carab oo dhan ninka ugu liitaanahay ee ugu tabartar daran in mallaktu rajulan haddii nin aan farta ka saaro maa fii yaddii waxaan anigu aan maanta gacanta iigu jiro oon anigu milkiyo oo waxa maanta aniga gacantayda ku jira inaan nin kale farta ka saaro oon ku wareejiyo taasi hadday dhacdo nin carabta ninka ugu liita ee ugu tabarta daran baana ugu qiimaha yar wa huwa ninkaas aan farta ka saaraya oo laa tabluqu khayluhu fardihiisuna aynan haahuna halkan soo gaadhi karin wa in balaqad xataa hadday soo gaadhna khayluhu fardihiisuna laqiyat waxay la kulmaysaa qitaalan dagaal oo laysa ka qitaali man laaqa dadkii uu la kulmay dagaalkooda oo kalena aan ahayn qultu waxaan ku idhi warkii wuu dhammaaday ana khaarijun qaddan berri waan iska tegaya ogow falamaa ayqana gorgortan bay ka ahayd falamaa markii ayqana uu yaqiinsaday uu hubsaday bimakhrajii bixitaankaygii khalaa bihi akhuuhu walaalkii ayuu la showray fa qaala wuxuu yidhi maa naxnu kii walaalkii baa dhahaya u caqli celinaya maa naxnu inagu ma nihin fii maa dahara calayhi intuu ka adkaaday kama dunin inagu maxaynu ka nahay yani saas wey maa naxnu maxaynu nahay maa naxnu inagu maxaynu ka nahay fii maa dahara calayhi intu uu ka adkaaday adduunka o dhan buu ninkan ka adkaadee ma inagaa iska celinayna inagu maxaynu nahay wa kullu man arsala ilayhi cid kasta uu qoraal u sameeyena qad ajaabahu wuu ka yeelay fa asbaxa wuu waabariistay marka habeenkii saasay ahayd fa arsala ilaya wuu iisoo cidiray fa ajaaba ila lislaami islaamkii ayuu ogolaaday huwa isaga iyo wa akhuuhu walaalki jamiican dhammaan wa sadaqa nabiya nabiga ayay rumaysteen wa khalayaa beynii wa beyna asadaqati sadaqadiina waaba la iisoo dhiibeyba aniga iyo sadaqadii baa la iisoo dhiibay wa beyna alxukmi fii maa beynahum qaadi baaban ka noqday buu yihi meesha inaan iyaga kala xukumo wa kaana waxay ahaayeen lii aniga cawnan gacan bay igu ahaayeen calaa man khaalafanii cid alla ciddii aniga iga hortimid oo dhan warkaan oo dhanna wuxuu kusoo horaray kitaabka la yidhaha zaadulmicaad marka dadkan ilaahay baa hanuuniyey labadan ilaahay ilaahay baa hanuuniyey laakiin ninka la yidhaahdo camr bn casna dowr fiican buu ka qaatay daaci fiican buu ahaa oo si fiican wuxuu qanciye wa siyaaqu hadihi alqisati sheekadan sida usoo dhacayso u dhacayso tadulla waxay ku tusinaysaa calaa ana irsaala alkitaabi diritaankii qoraalkii naloo diray ilayhimaa labadoodan loo soo diray ta-ahara kathiiran wax badan inuu ka dambeeyey can kutubi baqiyati lmuluuki boqoradii kale warqadihii loo diray inuu aada uga dambeeyey wal aqlabu waxaybana u badan tahay annahu qoraalkani kaana bacda alfatxi maka markii la furtay kadib inuu ah kadib inuu ah maxaa jira ninka la yidhaahdo camr bnulcaas waaguu islaamay dee waa dambay ahay wa bi haadihi lkutubi qoraalladan yukaana nabiyu nabigu wuxuu ah sala allahu calayhi wasalama qad ablaqa kii gaadhsiiyey dacwatahu dacwada islaamka ilaa akhari muluuki alardi boqoradii adduunka ee la yiqiinay ee la gaadhi kalay badankooda fa minhum waxaa ka mid ahaa man aamana bihi cid rumaysay wa minhum waxaa ka mid ahaa man kafara mid diiday oo ku kufraday walaakin shaqala fikrahu fikirkiisa iyo maankiisa waxaa buuxiyey fikra haaulaai alkaafiriin kaafiriinta wa carafa ladayhim biismihi wa diinih haaulaai alkaafiriinna may waxaad tidhaahdaa wa shaqala waxaa buuxiyey fikruhu rasuulka fikirkiisa iyo yacni diintiisa yaa haaulaai alkaafiriina kuwa gaalada ah maskaxdooda oo dhan taasaa buuxisay wa carafa ladayhim wa curifa ladayhim marka rasuulkiina way barteen biismihi magaciisa iyo diini diintiisa bay ku barteen hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu